أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhdun ay ku beegan tahay kowda bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya shirkadda duulimaadyada dowladda xabashida etoobiya ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii ay ku taga jirtay dalka eritereya xiisad ka dhalatay xarigga uu maamul goboleedka ashahadalla dirirka ah ee somalilan u geystay murtad xildhibaan abiib ayaa ka taagan deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaas wilaayada jubbada hoose ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada badhaadhe ee wilaayadaas ardayda wax ka barata mu'asasada alxigma ee degmada tiyoglow ee wilaayada bokool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa howlgal qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen buundada deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo oo fariisin ay ku leeyihiin maleeshiyaadka murtadiinta inta loobu waxay mujaahidiintu howlgalkaasi ku dileen laba askari oo murtadiin ah waxayna ku dhaawaceen lix askari oo isla maleeshiyaadka riddada ah iyadoona ciidamada mujaahidiintu ay kusoo qanimaysteen agabyo kuwa ciidanka ah shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley bakool ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee degmada waajid waxayna mujaahidiintu weerarkaasi kusoo furteen agabyo kuwa ciidanka ah howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka bakool iyo shabeellada hoose waxay imaanayaan xilli saacadihii lasoo dhaafay madaafiic ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo xarun oo xabashada itoobiya ay sababeen bakhtiga lix askari oo etoobiyaan ah iyo dhaawaca laba askari oo isla xabashada itoobiya ah dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii kamiin u dhigeen kolonyo kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka jiragaal jecel waxayna kolonyadan oo sahay waday ka baxeen deegaanka namber lixdan iyagoona kusii jeeday deegaanka buufow waxaana jirta khasaaro kufaarta lagu gaarsiiyey weerarkaas dhabagalka ah shirkadda duulimaadyada dowladda xabashida etoobiya ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii ay ku taga jirtay dalka eritereya xaaris cabdulqaadir ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi waxaa sii xumaanaya xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dowladaha sribiyiinta etoobiya iyo eritereya waxaana laga cabsi qabaa in labada dhinac colaad hubeysana ka dhexqaraxdo mid ka mid a canaasirta ugu muhiimsaneed ee isku xidhieyay xukuumadaha asmare iyo adis ababa ayaa go-day arrinkaas uu wajah cusub u yeelaya xiriirka u dhexeeya abiya afawarki shirkadda duulimaadyada etoobiya ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay dalka eritereya laga bilaabo maanta oo ah saddexda sebtembar labada kun afar labaatan go-aankan ee u muuqdaa mid ay shirkadda uga sii horumarayso muddadii mamnuucidda ee dowladda eritereya horey ugu qabatay oo ahayd soddonka sebtembar bayaan ka soo baxay shirkadda ayaa sidan u qornaa shirkadda ethiopian airlines waxay ka xun tahay in ay ogeysiiso macaamiisheeda qaaliga ah ee ku safraya ama ka imaanaya asmara inay joojisay duulimaadada asmara laga bilaabo saddexda sebtembar sababo la xiriira xaalado aad u adag oo ay kala kulantay eritereya kuwaasoo ka baxsan awooddeeda go-aankan ee ka dhigan in ay meesha ka baxday kalsoonidii u dhexaysay abiy axmed iyo afawarkii sannaddii labada kun iyo siddeed iyo tobankii ayuu ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya iclaamiyey in uu dib u soo celiyey cilaaqaadkii kala dhexeeya eritereya oo xiriirkoodii go-ay sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii kolkaas oo labada dal ay dagaallo ka dhex qarxeen sanadii labada kun iyo labaatankii ayay dowladda eriteria kumanaan kun oo askari u dirtay gobolka tigray ee waqooyiga etoobiya iyadoona si toos ah ugu qayb qaadatay dagaalkii ka dhankaha jabhadda qowmiyadda tigrayga ee loo yaqaan t b l f mahadsanid xaarisa xiisad ka dhalatay xarigga uu maamul goboleedka shahadalla dirirka ah ee somalilan u geystay murtad xildhibaan abiib ayaa ka taagan deegaanada uu ka arrimayo maamulkaas marwaan moxamed ayaa warkaasi inoo eegaya wararka gobolka oodan laga helayo waxay sheegayaan in maleeshiyaad hubaysan oo ka godosan xarigga maxamed abiib oo ah nin si weyn u mucaarasan nidaamka muuse biixay maanta xirteen waddada isku xirta magaalooyinka hargeysa iyo boorama muuqaalo iyo sawro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya xiisada ka taagan duleedka boorama maleeshiyaadka maxamed abiib taageersan ayayna muddo saacadaha gaadiid badan uga xayiran yihiin halka lagu magacaabo goroyo cowl ee dhacdo duleedka magaalada sida ay la wareedyo dhanka deegaanka ah soo sheegeen wararku waxay intaas ku darayaan in maleeshiyaad kale oo taabacsan maamulka muuse biixo oo ku hubaysan gaadiidka nooca dagaalka ee iyaguna soo gaareen aagga gaadiidka lagu xidhay dadka rayidka ah ee waddadaas ku xayiran ayaana ka baqdin qaba in xiisadu isku beddasho gacanka hadal oo iska horimaad dhex mara labada dhinac ee kala taabacsan muuse biixi iyo maxamed abiiba waa waddadii garyacowl oo ilaa saaka shantii xidhan ilaa iyo imikana xidhan rag jabhadaa dhexda galay ciddii soo gashana waa way xabadaynaysaa ilaah umuuraha saqar ciidamo tignikadii wata hadda soo galay hadda hadda hadda hadda hadda ayay ciidan hubaysan soo galeen jabhaddii waxa madaxa isla gal
xisbiyada murtadiinta ah ee mucaaradka ku ah maamulka murtad muuse biixiya ayaa iyaguna dhankooda aada uga cadhooday xarigga xildhibaanka murtadka ahaa iyagoona sheegay in ilaa iyo iminka aan la xaqiijin halka uu hadda murtad abiib ku xihan yahay mahadsanid marwaan wilaayada jubbada hoose ayaa dowla diini ah usoo gebagabaysay macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada badha dheh ee wilaayadahaas bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey iyadoo qayb ka ah dowraadka silsilada ah ee maamulada degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay u qabanayaan qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ayaa saacadihiya lasoo dhaafay waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe ee deegaanada joore dowro sharciga oo u qabtay macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan degmadaasi dowradan ayaa loogu magacdaray sheekh xasan turki allah u naxariistee waxaana shicaarkeedu uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih muddo saddex maalin oo ay socotay dowradan ayay macalimiinta degmada badhaadhe ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah iyo tasxiixa qur-aanka kariimka idaacadda islaamiga andalus ayaa qadka telefoonka kula hadashay qaar ka mid ah macalimiintii ka faa'idaystay dowradan magacaygu waa macalin yaasir ku nool degmada badhaadhe oo ka tirsan jubbada hoose waxaan qaadanay dowro saddex maalin ay socotay oo wax badan aan ka faa'iidnay dowrada waxaan ka faa'iidnay tasiixiga qur-aanka iyo taysiirka iyo usuulka waxayna socotay muddo saddex maalin ah wixii aan ka faa'iidnay insha allahu tacaala dhanka tasiixiga ayaan wax ka akrin doonaa insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى مجعي عبد الرحمن عبد الله عبد بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أبو رحمك الله الله أقول رحمه لأنه حالسا يجب الحمد لله علينا أقرأ نتعلم منها ذلك أربع مسائل أفرق مسائل الأولى مدة ظهر على العلم وأقوم أقوم وهو قنطة معرفة الله إلهي من أدرسه ومعرفة أدرة النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة أدرة دين الإسلام دين الإسلام بالأدلة على أدلة الثانية مدة لغات العمل به وأين أتكعمل في الشاه الثالثة من الإصلاحات الدعوة إليه الدعوة وإن قدسة عملك إليه الرابعة مدى أفراد الصبر وإن كتبرتا دعوة حكاية على الأبى فيه أي بغتاء alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale dooraan ku galnay degmada badhaaday oo walaayadda islaamka ay nagu gelisay saddex bari noo socotay degmada ka tirsan jubbada hoose alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale dowlada waxweyn baa inoo tartay oon ka faa'iidnay waxaan rajaynaynaa mar walbaba inay noo soo noqnoqoto rag iyo dumarba nin wax akriyo iyo nin wax loo dhigo bay dadka noqdeen insha allahu haddii allah yidhaahdana waxaan rajaynaynaa inay noo sii saa'ido oo mar walbo iyo maalin walbana aan helno waan ku faraxsannahay degmada badhaadhe aad bay kor ugu qaadmatay oo dadka waxbarasha heleen dowladan ayaa qayb ka noqonaysa dowlad sharci ah oo maalmihii lasoo dhaafay si weyne kaga socdeen degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuwaasoo hadafkoodu uu ahaa in jahliga laga saaro ummadda ayna bartaan diintooda islaamka mahadsanid abu ayman ugu dambeyntii ardayda wax ka barata mu'asasada alxigma ee degmada tiyeglow ee wilaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyaad ka tarjumaya heerkooda waxbarasho mu'asasada tacliimiga ah ee alxigma waxa ay ka mid tahay xarumaha waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta taas oo faraacyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga dhowaan booqasho aan ku tagnay xarunta mu'asasadaha ee magaalada tiyeglow ayaan kaga qayb galnay bandhig ay sameeyeen qaybaha kala duwan ee ardayda oo isugu jira caruurta yaryar iyo dadka waaweyn waxaana koox waliba uga tagnay fasalkooda ugu horreyn waa kuwan ardayda qaybta rawdada ah oo soo bandhigay cilmigii ay barteen kadib muddo hal sano iyo bar ku dhowaad oo ay wax ka baranayaan xarunta
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود لماذا خلقنا الله خلقنا الله لنعبده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله ومن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم intaasi kadib waxaan gudaha u galnay fasalada kale ee dadka waaweyn kuwaas oo baranaya xirfadaha kala duwan ee qaybta ka ah mawaadda ka baxa xarunta waa kuwan qaar ka mid a haweenka oo ka waramaya waxyaabaha ay ka faa'iideen xarunta iyo heerka ay hadda marayaan anaa magacay faalima xasan nuur oo dheero oo kanool degmada tijeelo markii hore wartaloo ma kasaan hatana tanna oo unan kasaana male alxamdulilaahi muddo afar baloo ama dheeray dhakadaan waana walunantola korna male marka hore walba ma kasaan dhanamidhan wiray jabataa ma kasaan hatana ta midharaa'isu maalaba lagawaa saaki i abaaye i midharaa'isu jilbaable mitangan dhama anoo dhakada muasasada alxikma qaybta xarqaanka oo kabarada oo dharka tolinka gabdhaha marka kooy wareejin hataa makasaan haddana maasha allah alxamdulilah saakooyinkii wayba saarayhin faashoonka iyo diracya walkasta waybaa ka tirsanaa ardayda muasasat alxikma degmada tiyaglow gaar ahaan waybaa baradayhi cilaansaar alxikmo waybaa noo koreytay qeyb kale oo cilaansaarka qolinjibid qeybtilama dufcadii lamaada adoon lana imbilaawi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan gaar ahaan waliba ka mahadsan maktabad tarbiya tacliim lixarakata shabaab almujaahidiin gaar ahaan wilaayada bakool alislaamiya bandhiga ay sameeyeen ardaydan ayaa daba socda dhowr fatradood oo ay kasoo qalanjabiyeen boqolaal arday ah kuwaas oo qaarkood ku shaqaysanaya xirfadaha ay barteen halka kuwa kalena ay qayb ka noqdeen macalimiinta mu'asasada ah ee magaalada tiyoglow guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu